barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaadaya idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m yada geeska afrika
ramadan wanaagsan dhegaystayaal waa duhur khamiis ah bisha juunna waa saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin helno waxaa ka mid ah haweenay darawlad ah oo alaabooyinka ganacsiga isaga kala gudbisa xuduudaha saddex dal saddexda dal aan iminka isugu dayn kolba dalkii aan u baahanay aan ku galaa hadday dalka jabuuti tahay somalilaanta tahay etoobiyada tahay saddexda dalba waan ku galaayo waxa weeyaan etoobiyada uu ka cashuuran yahay somalilaanta uu ka cashuuran yahay jabuutina uu ka cashuuran yahay sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a dabaylaha xagaaga ama xiliyadan oo kale ka dhaca magaalada jabuuti iyo saamaynta ay ku yeeshaan nolosha dadka subaxii meeshii imika aad safaysay wallahi waxaad arkaysaa tiyoo een, haddana hamsiin kiile oo hamsiin kiile ood ku noqonaysa ama saxaysaa maalintii haddaad xataa ka qaban weydo gallinkii hore acdoo safeyn haddana gallinkii daba ku noqonaysaa Shaqa badan aad bay u- unooga shaqa badan tahay jiilaalkii iyo xagaaga marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada ee dalkan maraykanka ee kongareska ayaa ka mudaharaadaya in wax laga qabto arrinta xakamaynta hubka waxayna in ku dhow siddeed iyo toban saacadood ay fadhiyeen dhulka kadib markii xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee haysta aqlabiyadda golaha kongareesku ay u codeeyeen in shaqada golaha la hakiyo ilaa shan iyo tobanka bisha julaay ee fooday nagu soo haysta intii dhacdadani socotay waxaa gebi ahaan hawada laga saaray kamaradaha iyo mikrofoonada golaha taas beddelkeedana waxaa xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay isticmaalayeen baraha isgaadhsiinta bulshada inay ku gudbiyaan fariimahooda iyaga oo muuqaallo toos ah ka sameynaya facebook si ay dadweynaha ula socodsiiyaan hadba xaalkooda halku marayo iyo fariimaha ay u gudbinayaan saaka waxaa guud ahaan dalka britain looga dareeray goobaha codbixinta taasi oo dadweynaha ay u codaynayaan in aragtidooda ay ka dhiibtaan in dalkaasi uu ka sii mid ahaado midowda yurub iyo in kaleeto raayo ururinta la sameeyey ayaa waxa ay muujinaysaa in codadku ay aada isugu dhow yihiin waxaana la filayaa in dad aada u badanani ay ka qayb galaan aftidan taariikhiga ah
ramadaan wanaagsan idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a ayuu idinka imanayaa saacaddu haatan xaggayagana waa lixdii iyo badhkii iyo soddon iyo saddex daqiiqo halka ay afrikada barina ka tahay kowdii iyo badhkii iyo soddon iyo saddex daqiiqo ibraahim een, eh, barbarkayga mudug buu fadhiya ibraahim een, markaad eegtid haweenku een, waxaa jira inta badan gawa- gawaadhida raaxada ayaa in badan lagu yaqaanay waxaa jira gaadiid waaweyn oo ganacsiga ah oo qaarkood ay dalal kala duwan isaga gudbaan noocii dibilayaasha iyo la dhihi jirayo noocaasoo kale cadar muumin cali ayaa wada ka ah haye marka saddex xuduudood ayay isaga kala gudbisaa tusaale ahaan dhinaca somalilaanta dhinaca jabuuti dhinaca etoobiya intaba alaabtii looga baahdo haye gaadhiguna waa noocii hore waaweynaa oo shukaanta waaweynaa oo markaa dhinac aad saas ugu leexinayso aad iswada leexinayso aad iyo aad marka wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa khadka telefoonka ku waraysa isaga oo weydiiyey bal dhibaatooyinka ay la kulanto iyo ujeedada ku kaliftay inay gaadhigan weyn kaxayso gaadhigan aan wadaa waa gaadhi ciidan gaadhi farasiis baa la yidhaahda goormo ayaad bilowday inaad gaadhigan ka shaqayso oo aad ka noqoto wada gaadhi goorma ayaad bilowday cadarey kollay lahaashihiisu in badan baan dee ayaan lahaa laakiin waxa weeyaan waditaankiisa ilaa in toban sanaa un baan wadaayo barashadayda caadowta muddo toban sana ayaad wada ka ahayd gaadhiga miyaa haa la ii wada eeg haddii la ii wadana kollay wada bartay un baan ahaa haddaan la ii wadina waan iska watay caado adigu ilaa muddo toban sana naxdila'aan baan wataa sababta kuu kaliftay inaad yacni wada gaadhi noqoto oo aad gaadhigan oo aad hantida u lahayd aad ka noqoto dirawal sababta kuu kaliftay maxay ahayd waxay igu kalifay kollay ninigii hantidii howdii ma kale itaa roono lacaashaana igu kalifay hantidaydii aan leehay qof dumarana ahay sideedana waad garanaysaa dee waxaan isnidhaanaa naga xagga yaga ragga dumarka way xaqiraan xaqiraadiyo weliba lahaashada waxa weeyaan aan ku dare oo islaan gaadine oo kolbada ninka u waday ay leeyahay waxaana waa wax islaameeday islaantu wayna wareerisay wax islaani leedahay dhib badanaa iyo kollay wax badan baa ila soo gudboonaad oo dee kollay calooshayda ku xidhin
kabacdi markaasaad baratay inaad wadistiisa barata miya
haa waxaan isiri adbarati maadaama ay sidan bacdo waqtiyada qaarkood gaarigu jiinka cilooyin ka duqeeya ilaa laba jeer saddex jeer ma garanaynin gaarigu ciladani ayuu jiinka u duqeynayo aabaan garanayo ka joogay baan odhanaa ma garanayo jiinkuu duqeeyey ciladii baa laygaga tegay gaarigu uu jaban yahay baa laygu yidhi jabnaashihii baan anigu ugu talagalay mana jirnayn ilaan jiinkuu duqeeyey haye marka waxaan sameeyey dabadeed waxaan istigi waan socday meel magaaladan tagay meel makaanidlaan doontay war gaariga sidaa iyo sidaa iyo sidaa buu noqday shoofeerkeyna iga yimiday gaarigu meel buu ka jabay buu iga yidhi bal ciladaa ka waran gaarigu jiinku duqeeyuu yidhi halkiiba waxaan sameeyey dabadeedkaan gaari jiga jiiday meel magaaladan geeyey gaarigu bilaanaara kolkaa bilaa sharcigii weliba ahaayo magaalada waan kala baqay haye waan ka gaarigii waan kaxeeyey waan jiiday magaaladii waan daymasho ku geliyey halkiiba makaanijyada ugu yeedhay waan sameeyey mar labaadba haddana jiinka cilo iiga duqeeyey shoofeerkii haddana wuu iga tegi haye
ana markan uu iga tegay nindee gaariga waxa weeyaan dor u doonay in baan moodaya nin gaarigan inuu de jiinka duqeeyin ka ay waayo cidada iga tegayo ma haysan ilaa de waxa weeyaan igu soo noqon waayo waxaan isiri markaa cadar in waxaad samaysaa waxaana waxaa ku fiican gacantaadoo barata haddii cidlo laguu dhigay iyo hadduu jiinka kaa duqeeyaba baadoo gacantaada ku kaxaysta cudurkiisana barta markuu jiinka duqeyna markay biray jabto markuu bool ka halaabo hadciladiisa beretid baan odhan de waxa weyan caloolximadana aad kaga baxdi marka waxaan isiri ishaan ka bartay shoofeerku markuu gaariga wadaan isha ka eegtay raadkaan eegtay sbiilka siduu bedelayaan eegtay waan la socday waxa wey inaan baranayo ani markaa uga sheegay oo gaariga ibari ma odhan markaan ishii ka bartay elhaabka eeg sida looga daydo goolada sida loo galayo sbiilka sida loo bedelayo leewarka sida loo qabanayo been sida loo qabanayo maxay ahayd beriga intiiba markaan isha ka bartay ha yaa marka waxaan bilaabay inaan istaaraan bilaabay hadda istaarkaan kow hortaba istaaray haye markaan istaariyo qof diyaarad kicinaya kama dhacaydo maadaama ayna waxa weeyaan anaan la haysanin markii hore istaarkaan bilaabay istaarkii markaan la qabsaday dhaqaajin baan haddana ku daray waxaa yidhi markaan dhaqaajina waa isbiilka ii bedel baan yidhi nimada ii bedeli jiray in badan ba gaariga isbiilkiisu waa adag waa gaari dhiidan waa gaari adag waa gaari waxa weeyaan isbiilka marka la bedelayo barbuhu ku dhaqaaqayo markaa kolkii in badan aan midbedan ku warayay aan la qabsaday hadeeta inaanan haadkii ka damcaynin anan kana naxaynin cagtan iyo waxbaa dhagax iga horyimaadeen iyaan ku baraadana inaan siilka bedesho hadeeta waxaan sameeyey shoofeerku yaa fudii jiray waan ka beriyo waxaan sameeyey inaan aniguba keliga iska kaxaysto mideeta faraha ku qabsado aan inaan u kaxaysto haddii a wax iga noqdaan idhaar war taayar bahalkan iga xig taayarka ila banjari dee boolka laga xidhoodaa iga furuday inaan sidaas un baan kaxaysanay waan ka ciir baxay caloolxumadaadaan igu kaliftay inamadu har iyo jeer waxay sameynayeen inankiiba wixii aan jecel yahay baan u yeelay wixii gaarigu siidayba aan ka siiyey wixii aan ku sidayba mushaayadiisii iyo geedka dawiisantintada diintayda iyo malaa'igtayda caayay Ah,
diinacayga wax caloolxumadakoodaadaan ka qaaday waa diinacayga hooyo waxaan ku idhi dhinaca wadista iyo sidaa aad u bilowday iyo sidaa aad indhaha uga bartay kasokow xagga farsamada mashiinka
aa ma baratay isaga waan bartay khasa waan bartay oo aniga kule laba jeer buu jiinka cidlo iigu duqeeyey sideeni beleri hadeeta waxaan bartay marka halka kolkuu jiinka duqeynayo hortaba halku cilada ka bilaabayaan bartay ka joog baan hadeed odhanay war ka joogti gaarigu jiinku duqeynaya waa ka yarkaa maraya saacadda waa ta halkaa maraysa kuleysku waa ta halkaa maraya waxa weeyaan biyuhu waa kuwa kululaaday gaarigu waa ka biyaha tufaya mee saacaddaan socno waa saacad kuleyda ka jooji baan odhanay gaarigaa markaa een, aad dirowalka ka tahay amase wadaha aad ka tahay ee adiguna aad leedahay halkeed kaga shaqaysaa kolley saddexda bala imika isugu day kolba dalkii aan u baahana waan ku galaa hadday dalka jabuuti tahay somalilaanta tahay etoobiyada tahay saddexda dalba waan ku galaayo waxa weeyaan etoobiyada uu ka cashuuran yahay somalilaanta uu ka cashuuran yahay jabuutina uu ka cashuuran yahay waxay ahayd cadar muumin cali oo wada ka ah gaadhi ganacsi oo dhinacyo kala duwan isaga goosho waxay magaalada khadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good
ismaaciilow xilliga xagaaga waxaa deegaano badan ka dhaca dabaylo taasi oo markaasi saameyn ku yeesha nolosha dadka meelaha sida weyn looga dareemana waxaa ka mid a magaalooyinka haddaba waryaheena jabuuti sagar siciid faarax ayaa warbixintan waxay ku eegeysaa saameynta dabeyshu ay dadka ku yeelatay dalka jabuuti xagaagu waxa uu leeyahay noocyo kala duwan hadda waxaa lagu jiraa xilligii loo yaqaanay khamsiinka oo aadka u dhacaysay dabayl xagaaga waxayna dhibaato ku haysaa dabayshaasi guud ahaanba bilicda iyo quruxda magaalada waxayna dabayshani marka xoogga ay u dhacdo ay qaadaa jiingadaha ama saqafyada guryaha geedaha waa ridaa waxay dhulka soo dhigtaa qashinka saaran dhammaanba guryaha dushooda oo dadku inta badan aysan hagaajin haddaba dadka sida gaarka ay u saameyso waa dadka ka shaqeeya nadaafadda guryaha ama goobaha layskugu yimaado ama goobaha wax laga cuno si arrimahaasi aanu wax uga ogaano ayaan la fadhiistay wax ka weydiiyey sahre mooga miicaad oo ah gabadh dhallinyaraha islamarkaasna ka shaqeysa arrimaha nadaafadda khamsiinku wuu dhibaato badan yahay walaashay aad buu dhibaato badan yahay haddii aan nahay hablaha ka shaqeeya famdimilaashka ee ka shaqeeya caqalada iyo birooyadaba oo adiga arkaya subaxi kugu soo waabirsanaya subaxii meeshii imika aad safaysay wallahi waxaad arkaysaa tiyoo haddana khamsiin kiile oo khamsiin kiile ood ku noqonaysa ama saxaysa maalintii haddaad xataa ka qaban weydo gallinkii hore adoo safeeyay haddana gallinkii daba ku noqonaysa badan aad bay unoo ka shaqo badan tahay jilaalkii iyo xagaaga marka markii la gaaro hadda kale khamsiinka ma jiraan waxyaabo guryaha laga bedelo ama waxyaabo la bedelo si khamsiinka la iskaga difaaco ridoogaa la iskaga xiraa khamsiinka ridoogaa lagu xiraa hadduu aad soo kala adag yihiin ridoogu marka waa dah adag haa dah adag baad ku xiraysaa waxaa jira makhaayado dad cuntada rabadaanku adiga arkay cunta lagu kariyaa banaanka dabayshii cuntada bal ka waran wallahi way isla kadeed kadeed badan baa ka haysta dhibaato badanta ayaa taana kasoo gaadhaysa waayo markay maqribkii saynkarkay bilaabayaan saynkarka markay bilaabaan waxaa horta taxadirayaan biyay qaadayaan waa rusheynayaan hadday qasabad haystaan qasabad tunbaday gashanayaan dhulka iska wada rusheynayaan dhulkii markay wada rusheeyaan ee biyo ka wada dhigaan xoog iska rusheeyaan ay danahoogi qabsanaya miisaskoogu meedhanayaan safaynaya horta safayn bay ku jireen ilaa maa afartay bilaabayaan sidoo kale jabuuti waxaa la yareeyaa dhaqida dharka xilliga ay socoto dabaysha khamsiinka sida mar kale ay saharay sharaxayso dharkii waxaa jirta dharcad dhar fasaqaya oo liinbaxaya ayaa jira waad kala saari markaad meedho waad kala saari shay walba goonaad u dhigi kii fasaqay goonaad iskaga dhigi oo baaldi gooneed gooneed ku ridi waad dhigi kii cadna gooni baad u saari waxaa cadna goonaad u dhigi waad u kala dhigi wixii aan fasaqayna meel gooni aad isna gagaar u dhigaysaa waa xad yeelaysaa ma wareysid meel baad ku wada dhigi kulligood mayma wadhaysid saq badan buu yeelanaya casa u casaynaya dharkii caddaa u casaynaya ta kale labaad wuxuu keenayaa saax darro nafad darro qofkii had markuu xidho khamsiin buu lahaa ma cuncun buu qaaday cadanyanu qaada laga yaabaa taasina ayuu leeyahay oo daraaddeed oorad u waraynin markaa waad dhiganaysaa afarta ilaa shanta markuu go-o eed xariggii masixi dabeedna waad wadi dharka ciyaalka ma ilaa khamsiin kale la sud tomash aad buu u badan yahay ciyaalka dharkooga sababtoo xagga ciyaalka weliba yaryara gaamaageed ciyaaraya aad iyo aad buu dharka goosku badan yahay waxaad samaynaysaa waxaa jirta haddaad aqalkaagu barandi xidhan yahay waad iska meedhan kartaa waad meedhay oo albaabkana waad xeshan maraxada aad leedaad ku furan aad adoo waad halkaa iska engegaya guryihiin way ku xirantahay haa ku xidhan yahay sidayna loo kale way xidhan yahay faantulo waad furaysaa intaad xoogu maroojiso ama dad qasaalad baa dad ku maroojiso ayaad ku waranaysaa wuu ku engegaya waxaga weyn oweyababa engegi jiraay laakiin ninkii degan guri banaano ninkii gurigiisa banaayo oo haysan barande haysan xidhan haysan tacabkaasoo madhan baa haysta walaashay rag ragga iyo dumarka markii la eego dhibka khamsiinka iyuu qabsadaa allah waxaa ku badan yahay uu had iyo jeer joogto u yahay oo haween shaqa kumale ragu maxaa kaa hoteelka jooga mooyaane ku kale ma saamayso haa ku kale haa ma saamayso kaa restaurantga samaynaya ee cuntada kareeya googoynaya dhiga kaa ayay saameynaysaa ma laga yaaba inay jiraan rag islaamahooda xilliga khamsiinka caawiya ama gabdhaha xaafadaha waraar aad buu yar yahay nin fiican labadii boqol ee nin ee nin fiican baad ka soo heli sidoo kale inta ay socoto khamsiinku dadku waxay inta badan ka taxadaraan dabka waxyaabaha dhalin kara oo lalalala xoog buu problem keenaya taxadir badan baa la sameeyaa waxaa ka mid a een, kabriidka waxaa ka mid a een, berikeega oo si yaroo caruurtu da- aan- aan- ciyaaraan.
dhayalsiga ugu ciyaaraan oo laga ilaaliyo meelo dhaadheer laga dhigo Sax.
oo meelo dhadhow loo dhigin Sax.
shooladaha oo laga ilaaliyo ubadka yar Sax.
oo iyagana laga xereeyo Asiga- ahaa loogu xa- xataa sigaarka marka la cabayo adhan si yaroo kadiisa u tuuraan oo dabashaasi qaado walwarso ay meel yaroo aaqala ku kax Gubashii waxaa gubash keenaya.
keenaya korontada kamaandhib uu keenaa Sax.
oo ay qarxaan Mm, waayo waa kulayl mm.
dabaysha ayaa lamaa soo bixinayaa Ha- ha- xadihii.
xarkihii istaabana dabaysha warfinaysa waa xagaa maaha dabel xagaa baa dhacaysa markaana dee hanfina hoosta ku wadataa way kulushahay hanfi bay leedahay marka dhex socoto ku engejinaya waa la haraadaa xoog aa loo haraadaa oo waa la engegaa
sagal siciid faarax v o e jabuuti aad bay u mahadsan tahay sagaal siciid faarax oo warbixintaasi ku eegeysay dabayl xagaaga ama dabaylaha xilligan oo kale ka dhaca dhulka xeebaha iyo saameynta ay nolosha dad ku yeeshaan haatanna dhinacii ciyaaraha aan eegno axmed cali sheekh ayaa wararkii ugu dambeeyey noo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilowna kooba america centenario oo ka socda dalkan maraykanka xulka kubadda cagta chile ayaa u gudbay ciyaarta kama dambaysta ee koobkan kadib markii ay xalay laba gool iyo waxba kaga adkaadeen xulka kubadda cagta ee dalka colombiya chile ayaa waxaa ciyaarta finalka wajihi doonta xulka argentina oo sidoo kale ay isku arkeen koobkii kan ka horreeyey finalkiisa markaas oo chile ay koobka ku guulaysatay haddii aynu eegno ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ee ka socda dalka faransiiskana kulamo ka tirsan ayaa xalay dhacay itali oo la kulantay xulka kubadda cagta jamhuuriyadda ireland waxaa looga adkaaday gool iyo waxba swedhenna waxaa hal iyo bir kaga adkaatay xulka kubadda cagta dalka belgium groupkanna waxaa ka soo baxay itali oo kaalinta koowaad ku soo baxday belgium oo kaalinta labaad ku soo baxday iyo jamhuuriyadda ireland oo kaalinta saddexaad ku soo baxday ciyaarihii kale ee dhacaana hungary iyo bortugal oo kulma ciyaartoodii waxay ku dhammaatay farbadhac saddex gool iyo saddex gool ah iceland waxay laba hal kaga adkaatay xulka kubadda cagta austria gruubkana waxaa ka soo gudbay hungary oo kaalinta koowaad ku soo baxday iceland oo kaalinta labaad ku soo baxday iyo bortugiiska oo kaalinta saddexaad ku soo baxay haddii aynu eegno wareegga lix iyo tobanaadka oo ciyaaraha koobka qaramada qaaradda yurub loo soo wada gudbay oo lix iyo tobanka waxay soo gudbeenna waxaa kooxaha la isugu aadiyey sida tan switzerland ayaa waxay la kulmi doontaa poland wales iyo northern ireland ayaa isku aaday croatia iyo bortugiiska ayaa kulmi doona jarmalka waxa uu ku aaday xulka kubadda cagta slovakia faransiiska iyo ireland ayaa is arki doonaa hungary iyo belgiumna waa ay kulmi doonaan waxaa sidoo kale isku aaday talyaaniga iyo spain england iyo xulka kubadda cagta dalka iceland ciyaarahanna waxay dhici doonaan maalmaha sabtida axadda iyo isniinta soo socota haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaarahana ciyaaryahan yemi vardi ayaa iska diiday inuu ku biiro kooxda arsenal isagoo taa beddelkeedana qandaraas cusub u saxiixaya kooxda kubadda cagta leicester city ee haysata horyaalka premier leaga dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta leicester city ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in ciyaaryahankani uu ogolaaday qandaraas cusub oo kooxda uu la gelayo kaasi oo noqon doona ilaa afar sano oo dheeri ah qandaraaskan ayaa waxaa la saxiixi doonaa marka ay dhammaadaan ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ama ugu yaraan marka xulka ingiriiska ay ka soo haraan kooxda arsenal ayaa waxa ay buuxisay heshiis nasaqa ciyaaryahankani oo ah labaatan milyan oo geni waxaana ay doonaysa inay la wareegto si kastaba go'aanka waxaa iska lahaa ciyaaryahan jemi vardi waxaana uu go'aan ku gaaray inuu kooxda leicester city lasii joogo ciyaaryahankani ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uu dhaliyey afar iyo labaatan gool horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska warka ka soo baxa kooxda leicester city ee ku saabsan in ciyaaryahan jemi vardi uu kooxda lasii joogi doonana waxa uu dhabarjab weyn ku noqon doonaa kooxda arsenal oo doonaysa in ay hesho weeraryahan aad ugu wanaagsan dhinaca goolalinta iyadoo dhaleeceemo badan loo jeediyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi olivier juru oo la sheego inta badan in goolasha uu khasaariyo ugu dambayntiina ciyaaryahan zalatan ibrahimovic ayaa ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah taasi oo ka dambaysay markii xulka kubadda cagta qaranka dalka sweden xalay laga reebay koobka qaramada qaaradda yurub oo markaasi dalka belgium gool waxba uu kaga adkaaday ciyaaryahan ibrahimovic ayaa waxauu horey ugu dhawaaqay in ciyaaraha qaramada yurub ay noqon doonaan kuwiisii ugu dambeeyey ciyaaryahankani oo dheelay ilaa boqol iyo lix iyo toban kulan oo u saftay xulka sweden ayaa waxa uu dhaliyey lixdan iyo laba gool waana ciyaaryahanka ugu goolaliska badan taariikhda dalkaasi ciyaaryahan ibrahimovic ayaa waxa uu iminka u yahay ciyaaryahan markaasi aan wax kooxa lahayn waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo kooxda cusub ee uu ku biiri doono wararku waxay sheegayaan inuu ku biiri doono kooxda manchester united xubintii cayaarahana waa naga intaas
kulamadan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyada ah oo aad ka dhegeysaneysaan laanta af soomaaliga ee v o a washington markana waxaad ku soo dhowaataan waxyaabaha ugu hadalhaynta badan baraha isgaarsiinta bulshada waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray oo noogu soo diyaariyey wariyaheena v o a ee laascaanood cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni baraha bulshada toddobaadka waxyaabaha ugu hadalaynta badan baraha bulshada iyo mareegaha iyo wararka ayaa wuxuu yahay horyaalka qaaradda yurub kaasoo si weyn ay u hadalayaan bahda ciyaaraha sida weyn u jecel isuguna yimaada goobaha kala duwan qaar ka mida dhallinyarada ayaan waxaanu wax ka weydiinay horyaalkaasi iyo siyaabaha ay u arkaan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqani maxamuud xasan ku magac dheer eedhka ku nool gobolka sool caasimaddiisa laascaanood hadaan ka warramo xagga ciyaaraha yurub liig iyo dhallinyarada gobolku aada iyo aad baa laysula dhex marayaa xamaasad baa jirta waana lagu kala horeeyaa oo xagga ciyaaraha iyo waxyaabahaas majlisyada qayb iyo goobaha dhallinyarada isboortigu ay isugu yimaadaan qayb aad tagto waad ka dareemaysaa xamaasadda kubadda ka socota walow anigu aan koox taageeri jiray kooxdii aan taageeri jiray aanan hadalkeedaba maqal oo netherland ama holland hadba sida loo yaqaan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa muuse cabdisalaam muuse baraha bulshada waxaa aada looga hadalhayaa barnaamijka qaramada yurub oo hadda socda oo wareega ugu horeysa hadda uu gebageba yahay waxaan halkan ka taageersanaya anigu qaranka ingiriiska ingiriiska ayaan wataa anugu qaramo kaloo adadag oo inkastay hadheen oo holland iyo qaramo kaloo adag adag ay hadheen qaramadii ugu waaweynaana hadda laisku wada beegbeego isbeegbeegi uu dhacay sida hadda kale caa waxaa soo baxay bortuqiiska iyo adugu rajadeedu aada iyo aada u liidatay maanta la sheegayey laakiinse hadda rajadeedu aada iyo aada u sarreyso ay soo baxeen lix iyo tobankii loo soo baxay waxaa kaloo loo hadalhayaa qaramadii hore ugu jiray oo adkaa oo aada iyo aada u hadkaa dee awal hore kuwii hore u qaaday iyo kuwo kaloo aad adkaayo ku jiray oo hadda iyaguna isku beegbeegan walaahi si fiican buu usoo ciyaaray si berigii hore u adkaa u adkaa qaranka ingiriiska weligii u adkaa laakiinse waxaan was ka nasiib oo kubadda waa cadaan iyo madow laakiinse way fiican yihin hadda aada iyo aad way fiican yihin kaalin aada iyo aad u fiican bay kusoo bixeen rajadoodu ma xuma sanadkana waxaa la rajeynayaa qaranka ingiriisku inuu qaado oo hore dhowr jeer oo hore iyagoo fiican oo soo abgaleen oo aada iyo aad uga soo qaybgaleen laakiinse hadda sanadkan aada iyo aad dadku waxay u hadalhayaan qaramada ingiriiska iyo jarmalka iyo faraaska ba aada iyo aada loo hadalhayaa laakiinse insha allah waxaan rajeynaynaa anigu haddaan nahay ingiriiska ingiriisku inuu qaado magacaygu axmed xuseen aadan waxaan taageerayaa jarmalka waxaad moodaa sanadkan yuuradu inay ka duwan tahay yuurooyinkii hore maadaama ay hadheen qaramo waaweyn sida ay ka mid tahay holan oo kale iyo qaramo kale waxaa kaloo moodaa gruubinka inay adag yihiin marka waxaa loo saadaalinayaa qaramo badan sida faransiiska oo lagu dhigay gurigiisa jarmalka marka anuu shakhsiya waxaan taageersanahay jarmalka oo ku baxay haddeer group one jarmalka waxaa ciyaaraya balaayar badan oo experiensiya oo qaar ka mida ay ku guulaysteen world cupkii haddeer u dambeeyey waxaa kaloo qaramada kale aan isleeyahay way fiican yihiin oo ku guulaysanaya waxaa ka mid ah qaranka faransiiska oo kale inkastoo isaga laftirkiisa isbeddel badan ay ku jiraan baleero badan qaramada kale aan isleeyahay iyaga laftirkooda way fiican yihiin waxaa ka mid ah talyaaniga oo isna ku soo baxay group one cabdikariinow magaca waxaa la dhahaa cawil ciyaaruhu waxay melayaan meel xamaasad leh daawasho iyo adduunkaba halkan laga daawanaya adduunkaba halkan dhallinyaradii oo jaanis u heshay oo marka ay soo afuraan ilaa iyo suxuurta ku suga ilaa koobka ameerika wax walba daawashadiis waxay maraysaa meel aad iyo aad u xamaasad badan wallaahi horta iyadoy dee wadamadu kala awood weyn yihiin sida ay wad ahaan u kala awood weyn yihiin haddana isboortooda usi kala awood weyn yahay ingiriisku haddeer wuxuu ku jiraa wadamadan haddeer cayaaraya wadamada ugu awoodda weyn balse haddana marka uu yimaado yurubta dhexdiisa isla yimaadaan ama qaranqaran ka hor yimaado isagaan awood saasa aan lahayn san soo bandhigin haddana wuxuu ku jiraa sanadkan aad iyo aad baa awood weyn yahay ciyaartooy yaryar oo fiican oo mustaqbal leh buu wataa waa ta keliya ka saciri karaysa inuu finaal tago ama soo finaal tago ama qaadaba qaramada kale qaranka waldikaabkana haystay haddana ugu awoodda weyn waa jarmalka oo ciyaartooy badan oo khibradan haysta ama ha weynaada ama ha yaraadeeno isna lamber onka kuwa loo saadaalinayo isna wanka ku soo baxay
ciyaarahana daawanaysaan ee sida weyn loo falanqeynaya qaramada yurub kuwii hore maxay kaga duwan yihiin
wallaahi waxay kaga duwan yihiin horyaaladii oo xiisa yeeshay oo een, ciyaartoydii een, su- kii xataa ugu hooseeyey mid walba u- tamartii uu lahaa uusan lahayn mid walba uu leeyahay tamar uu dees leeyahay waxaad qaadaysaa koob oo xiise gaara gelinaya xataa qaranka ugu yar ilaa qaranka ugu sarreeya Uu- waayo waxaa ugu badan lagu kala bedinayay ciyaartii saddex iyo saddex baa laisla gaadhay bortugiiska iyo ahayd iyo een, hungary waa golashii ugu badnaa laiska dhaliya ahayd intaaynu dhegaystayaal ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena v o a lascaanood cabdikariim olol halkaad weli nagala socotaan waa washington ramadaan wanaagsan ayaan idin leenahay haatana kusoo dhowaada qasiido ka mid ah qasaa'idka ah aan ugu talagalay bishan barakaysan ee ramadaan
codkaasina wuxuu gebagabo u yahay idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ibraahim xasan daandurayaan oo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya taniyanteena afarta kulmayno waxaad igaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.